hay-adda marinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa maanta bulshada soomaaliyeed la wadaagtay heerka roobabka go-a ay ka curtay qaybo ka mid a dalka mas-uuliyiinta hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa sheegay in roobabka go-a ee sanadkan ay ka dhalan karaan fatahaado maareeyaha xarunta qaran ee sodma xasan cabduqaadir ciise ayaa sheegay inay diyaariyeen ka hay-ad ahaan konton iyo kow doomood oo haddii ay dhacaan fatahaadaha iyo daadadku dadka lagu badbaadiyo sidaad la socotaan waxaa ka cortay gebi ahaanba dalka soomaaliya gugii bishan abriil oo la filayo inuu gugaas uu socdo labada bilood oo soo socda oo la qiyaasayo inuu yeelan doono ama geysan doono khasaaro ay ka mid tahay fatahaad ilaa toddoba boqol iyo konton ama ilaa toddoba boqol iyo konton ilaa sideed boqol oo kun oo qof ay saameyn doonto hay-adda maarinta masiibooyinka iyadoo ka duulaysa waajibeedkeeda qaran waxa ay hergelisay qorshe qaran oo loo yaqaano diyaargarowga fatahaadaha kaasoo aanu diyaarinay xilligii elnino fatahaadeedii runtii waxaa la dhammaan la dhaqangeliyey halbeegyadii uu ka koobnaa qorshahaas isagoo sharcigaas balaankaas uu qeexayo mas-uuliyadaha kala duwan ee hay-adaha dowladda ay kala yeelanayaan iyo hay-adaha aan shaqo wadaaganahayba hay-adda maarinta masiibooyinka waxay diyaarisay konton iyo kow doomood oo saddex iyo labaatan doomood loo diyaariyey ama iyaalaan maamul goboleedka jubbaland haddii aan sii kala qeexo magaalada doolow waxaa ku diyaarsan shan doomood magaalada luuq afar doon buur dhuubo laba doomood baar dheere lix doon afmadow labo iyo afar kismaayo maamulka hirshabeelle waxaa ku diyaarsan lix iyo labaatan doomood oo sagaal ka mid a ay yaalaan magaalada beledweyne buulo beerde waxaa yaallo labo dalalaqsi saddex jowhar iyo nawaaxigeeda koo iyo toban doomood magaalada muqdisho waxaa ku diyaarsan nafteeda laba doomood laba maalin ka hor waxaanu ku wareejinay maamulka wasaaradda gargaarka imaarinta masiibooyinka hirshabeelle hal doon oon ugu talagalnay degmada balcad oo ka mid ah magaalooyinka laga saadaalinayo inay fatahaaduhu ay ku dhufato berri insha allah waxaan wareejin doonaa doon kale degmada afgooye waan maamulka wareejin doonaa oo si lamid ah idana insha allah baahidaasi loogu talagalay waxaa diyaara ilaa hal milyan oo baco ah ama jawaano lagu aruuriyay ama lagu shubo carada oo loogu talagalay in lagu daboolo meelaha webiga isla soo jabsada biyahaas waxay kala yaalaan toddoba degmo oo ka tirsan labada maamul saddex maamul goboleed jubbaland hirshabelle iyo koonfur galbeed magaalada baydhabo jowhar afgooye baardheere luuq doolow iyo baydhabo waxa ay hay-adda maarinta masiibooyinka iyadoo kaashanaysaa maamul goboleedyada aanu diyaarinay goobo loogu talagalay in dadka lagu sii daadgureeyo fatahaaddu intaysa soo gaarin oo ah dhul high groundka ama dhulka sare ee magaalooyinka inta badan labada maamul goboleed ee hirshabelle jubbaland oo inta badan fatahaadii elnino ay ku dhufatay si kastaba fatahaadaha ka dhasha robabka ka daa dalka ayaa inta badan saameyn ku yeesha nolosha dadka iyadoona xilliyada qaar uu ka dhasho khasaare naf iyo maalba leh